بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaanu ku jirnaa tafsiirka qur'aanka kariimka ah suuratu lmujaadala qad samicalla tafsiirkeedii weeyaan marka nimankaas oo muxuu ahaaye ka sheekee baa la yidhi maalintaa aad u u cabsi badan maxaa yeelay fa yunabbi'uhum bimaa camiluu fa axsaahu allaahu ilaahay wax alla waxay sameeyeen meel buu ku qoray wa nasuuhu iyaguse way iska halmaameenoo waxaa weye wax alla wixii jaraa'im iyo dhib uu geystay oo dhan buu iska halmaamayoo an laa xisaaba walaa jazaa'a maxaa yeele waa lagu xisaabi iyo waa lagu abaalmarin midna ma leh wallaahu allana calaa kulli shay-in wax kastoo acmaashooda keliga ma ahee shahiidun waa kii markhaati ka ahoo waxaaye muطalicun wa naadirun wuu daalacanayaa wuuna fiirinayaa laa yagiibu canhu shay ilaahay waxba kama qarsoono ilaahay subxaana wa tacaala laa yagiibu canhu shay shayna ilaahay kama tegayo walaa yakhfaa calayhi shayun shayna kama qarsoono ilaahay markaasuu cilmigiisa waasica yuu inoo sheegay iyo siduu ashyaada oo dhan inuu khalqigoo dhan arkayo oo kalaamkooda uu maqlayo oo meesha ay joogaan inuu ilaahay arkayo alam tara miyaadan arkaynin anna allaaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati cidharka waxa joogo wamaa fi alardi iyo dhulka waxa joogo maa yakuunu ma ahaado min najwaa halaatatin saddex faqayso hadday meel ku faqeeyaan ilaa huwa alle raabicuhum kii ku afara weeye oo wuu maqlayaa qofka caaqilka ahow ilaahay wuu ku daalacanayaa kulla daratin fi lkowni laa yaqiibu canhu shay-un fi alardi walaa fi asamaa ilaahay wax sira iyo wax waxaa weeye muuqdana kama qarsoono hadday sheeka dhacdo ama laba ruux ama saddex ruux dhexdooda ay wax isku qarsanayaan kaana allaahu raabicuhum ilaahay baa afreeya bicilmihi wa mushaarikan lahum waxa ay fii maa yataxadasuuna wayatasahamuuna waxa ay maxay hoos ugu hadlayaan ilaahay wuu la socdaa walaa khamsatin shanna ma faqdo ilaa huwa saadisuhum koodii lixaad weeye shan qof hadday meel ku faqaan oo iyo leeyihiin ummad wixii kale ka qarsada wixiina ilaa huwa saadisuhum ilaahay baa ku lix ah walaa adnaa kuwa ka yar intaa ma jiro walaa akthara kuwa min daalika waxaa weeye intaa aan soo sheegnay walaa akthara kuwa ka badan ilaa hadduu jiraba huwa ilaahay macahum wuu la joogaa aynamaa kaanuu meeshay joogaanba ay walaa aqala min daalika alcadad walaa akthara minhu ilaa wallaahu macahum yaclamu wuu og yahay waxa meeshaas socda oo sheeko ah wuu og yahay ilaahay xaadir buu addoomihiisa acmaashooda wuu daalacanayaa aakharo ayuuna u warrami doonaa tumma yunabbi'uhum ilaahay wuu u warrami doonaa bimaa camiluu waxay camal faleen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ina allaaha allana bikulli shayin wax kastaba caliimun ilaahay cilmi buu u leeyahay ina allaaha waxaa weeyaan subxaanahu wa tacaala uma yunabbi'uhum bimaa camiluu yowma alqiyaama yowma alqiyaama ina allaaha allana bikulli shayin shay la arkaba caliimun kii cilmi ula weeye aayaddii waxay ku bilaabatay alam tara ana allaaha yaclamu waxayna ku khatimtay bilcilmi ina allaaha bikulli shayin shay la arkaba caliimun ilaahay wuu ogyahay caalamkanoo dhan wuu la socdaa ilaa huwa macahum ay maciyata cilmihi weeye cilmigiisa ayuu ku ogyahay subxaanahu wa tacaalaa alam tara ila aladiina nuhuu cani najwaa marka halkana waxaa weeye faqa oo laisla faqayee xaaraamtaa ee muslimiinta lagu welwelgelinayo maxaa yeelay magaalada madiino waxaa weeye wakhti colaadeed bay ahayd oo labadii ruuxoo afka isku haysaba waxaa weeye dadku way tuhmayaanoo ma waxbaa la soo sheegay ma waxbaa soo socda sidaasay odhanayaan marka si ay jawigaa cabsida uga faa'iidaystaan yay yahuudda iyo munaafiqiintaba si ay muslimiinta u dhibaan yay shuxshuxbay meelaha la taagnaayeen alam tara ma aragtay nebi maxamedow ama qofkii arag ka suuroobayow ila aladiina kuwii nuhuu laga reebay cani najwaa waxay ku soo degtay aayaddan fi lyahuudi waalmunaafiqiin kaanuu yatanaajawna fii maa baynahum wayanduruuna lilmu'miniina wayataghaamasuuna biacyunihim wayna u iljebiyanayaan fashakow daalika ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayba u sheegeenoo waxay ku yidhaahdeen nimankii yahuuddi iyo munaafiqiintii way faqayaan wayna soo fiirfiirinayaan waynoo iljebinayaan fa nahaahum cani innajwaa ilaahay waxaa nabigaa ka reebay inay inay faqaan falam yantahuu fa nasalad waxaa soo degtay aayadda tuma yacuuduuna waxay u laabanayaan limaa nuhuu canhu wixii laga nahyeeyey ayay haddana u laabanayaan tuma yacuuduuna limaa nuhuu wixii laga celiyey ayay u laabanayaan wayatanaajowna waxay ku faqayaan bilihmi dembi iyo waalcudwaani xadgudub iyo wa macsiyati arasuuli rasuulka oo la khilaafo oo waa kii yidhaah jooga waxaa weeyaan yaduuru xadiiduhum wuxuu wareegayaa xowla almakri waalkeydi milmuslimiin muslimiintaasi ay u shirqooli lahaayeen ayay muxuu ahay ayay ka sheekaysanayaane wax kale oo sheeka oy hayaan ma jiro marka rasuulkana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tuma taraqaa ilaa maa huwa acdamu wahiya macsiyatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam kolkii hore wixii laga nahyinayay wax ka sii daran inay rasuulkiiba caasiyaan ayay keeneen taasi waa mid waxaa weeye yahuuddi aynu soo marray oo suuratu baqara aan ku soo marray yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa kelimadii intay qalloociyeen oo maga mxuah macno kale u yeeleen nabiga intay ku odhanayay tii oo kaleeta haddana salaamtii assalaamu calaykum tii la isku ogaa oo dadka la salaamayo oo nabadgeliyo korkaaga ha ahaato iyo duca ay ahayd ayay haddana ku soo dhuunteen yahuuddu yahuuddu waa niman khayaano badan oo makri badan weeyaan wa idaa jaa'uuka hadday kuu yimaadaan nebi maxamedow kuwa yahuudda ah xayowka way ku salaamayaan bimaa shay bay kugu salaamayaan lam yuxayika uusan kugu salaamin bihi shaygaa allaah alla wuxuusan kugu salaamin ayay kugu salaamayaan hadday agtaada yimaadaan salaam oo daalim ah oo muxuuah ilaahay uuna jideen oosan idnin wahya qowluhum waxay odhanayaan assalaamu calaykum intay carabka ay laabaanoo yar qariyaan yay dhihi assalaamu calaykum marka waxaan qofkii aan u fiirsanay wuxuu moodi assalaamu calaykum inay leeyihiin marka assaamu saamu bay odhanayaan calaykum ey almowtu calaykum idinku waxaa weeye dhimasho korkiinna ha aato kaana alyahuudu waxay ahaayeen ya'tuuna inay u yimaadaan rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u imanayeen fayaquuluuna waxay ku odhanayeen assaamu calaykum bedelan min assalaamu calaykum assalaamu calaykum ma odhanayaane assaamu calaykum bay odhanayaan wasaamuna almowtu dhimasho weeye wa huwa maa araaduuhu biqowlihim saasay u jeedaan wa kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna wuxuu ugu jawaabi jiray yaquulu lahum wacalaykum assaamu calaykum markay yidhaahdaan wacalaykum idinka korkiinnana ha ahaado laa yasiidu calayhaa kama siyaadinayo fa samicathum waxaa maqatay caa'ishatu caa'ishaa maqashay yowman wayna fahamtay fa qaalat waxay tidhi calaykum assaamu wallacnatu malaku mowd iyo naxariista ilaahu laga fogaado korkiinna ha ahaato falamma insarafuu markay noqdeen qaala lahaa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bal fiili hadda waa yahuud oo weliba soo gardarraysatay oo mowd korkiinna ha ahaato yuu wuxuu yidhi nabigeenna waxaaye falamma insarafuu markay noqdeen qaala lahaa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay caayisha wuxuu ku yidhi mahlan waxaa weeye u kaadi mahlan waxaa weeye xasil yaa caayishato caaishoy sug baa layidhi sug ina allaaha ilaahay yakrahu wuu nacaa alfuxsha foolxumada iyo watafaxusha kan isfoolxumeeyo fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah amaa samicta miyaadan maqalin maa qaaluu waxay yidhaahdeen fa qaala lahaa nabigeenna wuxuu yidhi amaa samicti adigu miyaadan maqal maa qultu lahum waxaan ku idhi innii qultu lahum waxaan ku idhi wa calaykum korkiinna fayastajiibu allaahu lii ilaahay fiihim iyaga wuu ii aqbali walaa yastajiibu lahum fiya iyagana ilaahay tooda waxaa weeye ma aqbalayo wayaquuluuna markaasay waxay odhani markay waxaad sameeyaan yaa haddana fiiri maxaana loo cadaabi waaya hadduu meesha nabi yahay ama ilaahay uu muxuu ahay la jiro ama uu caroonayo wayaquuluuna waxay odhanayaan fii anfusihim lowlaa yucadibuuna allaahu ilaahay muxuu noo cadaabi waayey bimaa naquulu waxaan odhanayno ilaahay muu hadalka aan odhanayno low kaana muxammadu nebiyan falow kaana nebiyan xaqan lacadabana allaahu calaa haada alkalaami qaala tacaalaa raddan calayhim isagoo ku celinaya wuxuu yidhi oo maxaa cadaabkooda adduunka lagu falayaa xasbuhum waxaa ku filan jahannamu naarta jahannamada yay yaslownahaa gelayaanay ku gubanayaan fa bi'sa waxaa xumaaday almasiiru meel loo ahaadaa xumaatayoo waa naarta jahannamo waxaa weeye marka nimankaasi sidaasay ahaayeen cidka waqad habata waxaa sugnaaday fi saxiix laa axada axad ma jiro asbara uga sabir badan cala aladaa dhibka min allaahi ilaahay subxaana wa tacaalaa yadcuuna lahu waxay ugu yeedhayaan alsaaxibata zawja iyo walwalada ilmo wa huwa isaguna yucaafiihim wuu caafinayaa wa yarsuquhum wuu irsaaqayaa faanzala allaahu tacaalaa haadaa kashfan lisaraa'irihim sirtoodii baa la fayday wa fadxan libawaatinihim waxay baadinka ku qarinayeenna ilaahay baa subxaana wa tacaalaa bannaanka soo dhigay wa amaa ihmaaluhum fi dunyaa adduunyada in la cadaabi waaye fa min karaamaatihi nabiga ay caynayaan karaamadiisay ku nool yihiin sala allahu caleyh wasalam calaa rabbi likownihi bucitha raxmatan lilcaalamiin naxariis baaba loo soo bixiya marka cadaabka isagaa lagaga kor yeelay mu'miniinta baa layidhi marka iska jira idinkana yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nebigii rumeeyow idaa tanaajaytum haddii aad faqdaan falaa tatanaajow ha faqina bilismi dembi iyo walcudwaani xadgudub iyo wa macsiyati arasuuli rasuulka oo muxuu ahay rasuulka oo la caasiyo sida nimanka munaafiqiinta iyo iyo iyo gaalada yahuudda ah sidoodoo kale ha noqonina watanaajow ku faqa bilbiri samafal iyo wataqwa ilaahay ka cabsi sidii falaa khayra sidii laa khayra fii najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaasi waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiimaa saan u marnay oo wattaqu llaaha alla ka baqa aladii allihii ilayhi isaga tuxsharuuna liidiin soo kulminayay marka maadaama waddanku uu cabsi ka jirtay oo madiinadii ay inta ku hareeraysanoo dhan ay collo tahay waxaa la yidhi innama anajwaa faqidu min ashaytaani shaydaan bay ka ahaatay liyaxsuna inuu murug geliyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey inay murgaan ayuu sidaa ugu muxuu ahaa yahuudda iyo munaafiqiinta iyo sidaas liyudkhila biha alxusna cala almu'miniina waxaa weeye si ay u walwalaan marka walaysa mana ahaanin kaas bidaarihim walaysa mana ahaanin shaydaanka ama walaysa ma ahaanin faqa ay faqayaan bidaarihim mu'miniinta kii ka dhibayo shay-an waxba kama tari karo ilaa biidni illaahi walaysa haada tanaaji faqani bidaarin lilmu'miniina shay-an ilaa bimashii'ati illaahi wa iraadatihi wa cala allaahi ilaahay korkiisa falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ilaahay arrintooda wax dad faqay iyo waxay ka qaadayaan ma lehee ilaahay arrintooda taladooda ha u dhiibteen intaa markii haddana aadaabtii islaamka oo meelaha la fadhiisanayo way badan tahay meelaha la fadhiisto ama nawaadida ama diiwaaniyada waxay dhahaan ama meesha fadhi carbeedka ama maqaayadaha meel kasta oo dadka ama meel weliima lagu qabo guri lasoo galay waxaa la yidhi haddii dad meel isugu yimaadaan waa inaad isku durdurugtaanoo aad u bannaysaan dadka aad isu faasicisaan marka qur'aanka waxaad ka garanaysaa wax uu dhaafay ma leh ilaahay subxaana wa tacaalaa oo ummaddan lagu dhisayo xagga bulshadeeda iyo wixii la mid ah marka aayaddan intaanan aqrinin oo tafsiirkeeda gelin sababu nusuul badan oo muxuu ahay ku soo arooray ayaannu sheegaynaa maxaa yeelay sababu nusuulka tafsiirka aayadaha qur'aanka ah yay aad iyo aad u iftiiminaysaa oy u caddaynaysaa sababka ugu horreeya can muqaatil waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigeenna wuxuu ahaa yukrimu inuu karaameeyo ahla badrin ahlu beder oo min almuhaajiriina waalansaar fa jaa'a waxaa yimid naasun dad baa yimid oo min ahli beder oo fiihim haabit ibni qays haabit ibnu qays uu ku jiro waqad subiquu ila almajlisi meeshuu nebigu fadhiyeyna waa looga hormaray fa qaamuu way istaageen xiyaala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga tooskiisa hortiisa ayay istaageen calaa arjulihim lugahooda ayay ku y muxuu ahaaye ayay ku istaageen yantadiruuna iyagoo sugayo an yuwasaca lahum nimankaas haabit iyo nimankaas ahlu bederka in loo waasiciyo falam yafsaxuu lahum dadkiina iskama ayna garanin intay isku durturkeen soo fadhiista ma ayna dhihin fa shaqa daalika cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay taa way dhibtay fa qaala liman xawlahu isaga hareerihiisa kuwii bedhiyey wuxuu ku yidhi oo min hayri ahli beder kuwii beder xaadirana aan ahayn qum yaa fulaan adigu istaag qum yaa fulaan heblow istaag bicadadi alwaaqifiina min ahli beder kuwii taagnaa in la eg oo ahlu bederkii ayuu kiciyey fa shaqa daalika wuxuu dhibay calaa man uqiima min majlisihi qofkii meeshuu fadhiyey laga kiciyey wa tacana almunaafiquuna munaafiqiintana fii daalika iyagoo intaasoo kale unbay daydaye way dureenoo wa qaaluu waxay idhaahdeen maa cadala ma una garsoonin haaulaa'i kuwaas waxaa weeye maxamed uma garsoonin waxaa weye qowmun akhaduu majaalisahum dad meeshay fadhiisan lahaayeen fadhiistay oo wa axabu alqurba minhu inay u dhowaadaanna jeclaaday oo fa aqaamahum wuu istaajiyey oo wa ajlasa man abta'a qofkii soo daahayna canhu ka soo daahayna markaasaa waxaa soo degtay fa anzala allaahu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu waxaa kaloo ibnu cabbaas uu wariyey ina annaasa sa'aluu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay bay su'aaleen waakharuu calayhi xataa shaqa daalika calayhi sala allahu caleyh wasalam fa araada allaahu ilaahay wuxuu doonay an yukhafifa can nebiyihi nebigiisa inuu ka yar fududeeyo oo wayuthabbitahum ay waxoogaa ay hakadaan oo dib u dhacaan fa anzala allahu wuxuu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday qaala sudiyu isna wuxuu yidhi kaana cabdullaahi bni nabtal wuxuu ahaa almunaafiq yujaalisu inuu la fadhiisto rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam wayarfacu xadiidahu ila alyahuud yahuudda ayuu nabiga u koryeeli jiray fa baynaa rasuulullaahi sala allahu caleyh fii xijratin qol uu ku jira oo min xujraatihaa id qaala yadkhulu waxaa soo gelaya yuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yadkhulu calaykum al'aan rajulu nin baa soo geli qalbuhu qalbu jabbaarin mid jabbaara uu qalbigiisa yahay wa yanduru fiirinayo bicaynay shaytaanin fa dakhala cabdulaahi bni nabtal baa soo galay wa kaana wuxuu ahaa asraqa alcaynayni labadiisa indhoodna waxaa weeye kuwii asraq ay yihiin oy cagaaran yihiin fa qaala lahu nebiyu wuxuu ku yidhi calaama tashtumunii maxaad ii caydaa anta wa asxaabuka adiga asxaabtaada fa xalafa billaahi ilaahay buu ku dhaartay maa facala daalika inuuna samaynin fa qaala lahu nebiyu sala allahu caleyh wasalam waxauu yidhi bal facalta faintalaqa wuu yimid fa jaa'a biasxaabihi fa xalafuu billaahi maa sabuuhu fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey alam tara ila aladiina tawallow marka aayadahan oo dhan sababu nusuulkeedii baan isdaba dhignay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nebigiisa rumeeyow idaa qiila haddii la idinku yidhaahdo lakum idinka tafasaxuu waasiciya fi lmajaalisi meelaha la fadhiyo fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu ilaahay baa adduun iyo aakharaba idiin waasicinaya lakum idinka wa idaa qiila nshuzuu haddii qaarkiin la kiciyo hinqada oo kaca la yidhaahdo fanshusuu kaca waxaa weeyaan kaca haddii kaca laidin yaa- la- laidin yidhaahdana kaca yafsax illaahu lakum ee yuwasic lakum rabbukum fii raxmatihi wa jannatihi maxaa yeele waxay u tartami jireen nabiga f- m- meeshuu fadhiyo inay u soo dhowaadaan waxaa la faray inay marka isu waasiciyaan oo inay isu tawaaducaan oo majliska liman araada aljuluusa inay dadku isla sinaadaan xadkooda ay nabiga ku leeyihiin xadiid waxaa soo arooray laa yuqiimanna yuusan istaajinin axadukum kiin rajula nin mid majlisihi meeshuu fadhiyey uma yejlisu fiihi uu- uu- isaga uu fadhiisto walaakin tawasacuu waasiciya watafasaxuu fas- fa- fa- waxaa weeyaan fasiix ka dhiga waasic yafsax illaahu lakum ilaahay baa idiin waasicinayee yarfacu allaahu ilaahay wuu kor yeelayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mida iyo waladiina kuwii uutuulcilma cilmiga la siiyey darajaatin darajooyin buu ilaahay u kor yeelayaa wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun baadinkeeda ayuu og yahay alla subxaanahu wa tacaalaa sidaas ayaa loo sheegayo waxaa weeye wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi laa yazaalu kama zuulayo allaahu fii cawni alcabdi addoonka intuu u kaal- inuu u kaalmaynayo maa zaala alcabdu fii cawni akhiihi marka waxaa weeye in haddaad u waasiciso ama aad uga kacdo waxaasoo dhan waa cawn- waa cawnkii kaalmadii midda kale ilaahay hadduu nabigeenna uu darajeeyo oo uu kor u qaaday ahlu beder yarfaci illaahu ilaahay wuu kor yeelaa aladiina aamanuu minkum kuwii idinka idinka midoo rumeeyey iyo waladiina kuwii uutul cilma cilmiga la siiyey darajaatin darajooyin waaweyn yarfacu allaahu almu'miniina biimtithaali awaamirihi wa awaamiri rasuulillaahi waalcaalimiina minhum khaasa acla almaraatib meesha ugu darrayso iyo darajo ibnulaahi cabdulaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi madaxa allaahu ilaahay alculamaa'a fii haadihi alaaya aayaddan buu ku ammaanay qaala wuxuu idhi yaa ayuha annaasu ifhamuu haadihi alaaya walatargabakum waxay idin jeclaysiinaysaa fi lcilmi fa ina allaha yaquulu wuxuu leeyahay yarfacu allaahu ilaahay almu'mina min alcaalimi fowqa almu'mini aladii laysa bicaalimin darajaatin darajaad buu ilaahay kor yeelayaa sidaa ayuu yidhi xadiidka waxaa ku sugnaaday nabigeenna fadlulcaalimi caalimka fadligiisa cala alcaabidi midka iska cibaado falanayoon cilmi lahayn uu ka fadli badan yahay ka fadli alqamari dayaxa waxay fadligiisii weeyey leylata albadri afar iyo tobnaada calaa saa'iri alkawaakib waxaa weeye s- xidhigaha intooda kale wa canhu nabigeenna waxaa laga wariyey sala allahu calayhi wasalam yashfacu yowma alqiyaamati halaaatun saddex baa shafeecaysa alambiyaa'u huma alculamaa'u huma ashuhadaa'u fa acdim bimanzilatin waa darajo weyn wahay waasitatun bayna alnubuwati waashahaadati bishahaadati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun wuu og yahayoo qofka fadliga iyo thawaabka muto iyo qofka aan mudanin ilaahay wuu kala yaqaanaa yaa ayuha aladiina aamanuu waa markay nabiga wax weydiin iyo dhib iyo sheeko ay ka badiyeen yaa sida madaxdaba aan had iyo goor loogu gelin yaa waxoogaa waxaa la dareensiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu waardiyana ma lahayn dadna muxuu ahay saf uma geli jirinoo gurigiisa wuu iska f- wuu iska muxuu ahay iska ballaqnaaye waxaa loo jeedaa in iyaga un la- waxoogaa la dareensiiyo nabigu inuu bini aadam yahay oo uu maxay uu dhibtoonayo raaxa u baahan yahoo aan had iyo goor nin walba inuu la faqo oo la istaago u soo galo oo wax weydiisto uusan ku dhibin nabiga yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabigiisa rumeeyow idaa idaa naajaytum arasuula rasuulka haddaad doontaan in aad la faqdaan faqadimuu hormariya bayna yaday najwaakum faqiina ka hor sadaqatan sadaqa bixiya iltifaat baa layidhaha waa la milicsiinayaa ma ogiye hadda wax oo muxuu ahay laga rabaay ma jiro waxaa weeyaan wa fii haada alamri تعظيم لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص والمنافق كان مخلص كا أو نبي جعل يا كان منافق هل لغو أر أركله يا بين محب الدنيا ومحب الآخرة يا لغو كرقرنا يا ذلكم كينا وانت ذا النبي أيضا قابل صدقة إن مساكين تصوص إنسان يا خير لكم إذن خير بدن وأطهر إذن طاهر بدن فإن لم تجدوها دايدا هلنا فإن الله أله غفور كي dhaafid badan weeye raxiimun wax aad sadaqaysaan haddaad weydaan ilaahay wuu idin saamaxayaa wuuna idin cafinayaa alla wuxuu yidhi a ashfaqtum ma baqdeen oo inaad xoola bixisaan an tuqadimuu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqiina hortiisa sadaqaatin inaad sadaqooyin aad hormarisaan ma ka baqdeen waxay waa citaabun raqiiqun rafiiqun baa la yidhi miyaad ka cabsateen intiidan nabigan la kulmin inaad sadaqa aad siisaan laa takhaafuu ha cabsanina fa ina allaha yarsuqukum liannahu ghaniyun biyadihi khasaa'inu asamaawaati waalardi ilaahay baa cirkiya dhulka khasaa'intooda haya faid lam tafcaluu haddii aadan haddaad yeeli weydeen wataaba allaahu calaykum ilaahayna wuu idinka aqba wuu idinka toobad keena calaykum korkiinna ee fa aqiimu asalaata salaada ooga wa aatu zakaata zakadana bixiya wa atiicu llaaha ilaahay ateeca wa rasuulahu rasuulkiisana ateeca wallaahu allana khabiirun waxaadwallaahu allana khabiirun kii baatin og weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan ilaahay wuu og yahay waxaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi maa kaana daalika ilaa saacatan min nahaar tuma nusikha waa la nasakhay meelaha kalena waxaa weeye sayidinaa cali baa wuxuu ku faani jiray waa kan waxaa weye wamaa ruwiya can caliyin radia annahu qaala aayatun fii kitaabi illaahi lam yacmal biha axadun qablii walaa bacdii kaana cindii diinaaran fatasadaqtu waan sadaqaysta bihi tuma naajaytu rasuula rasuulka ayaan la faqay sala allahu calayhi wasalam marka sidaasuu yidhi hadda waxaa loo gelayaa munaafiqiintii kolka hore yahuud iyo waxbay ku dheehnaayeen iyagiyo badaxla iyo sida ay u dhaqanayaan dhaqan xumadooda sidii lagu yaqiinay munaafiqiinta ayuu ilaahay noo sheegayaa alle wuxuu yidhi alam tara ma aragtay nebi maxamedow ila aladiina kuwii tawallow ka weliyeesho ku tiirsaday qowman dad hadiba allaahu calayhim uu ilaahay u carooday tacjiibun lilrasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa waxaaweye inuu yaabo ayaa la rabaa munaafiqiinta yahuudda asdiqaa ka dhigtay miyaadan la yaabaynan kuwaa xaalkooda kuwaa ilaahay uu u cadhooday yay saaxiiba ka dhigteen kaana almunaafiquuna waxaan yatawallowna alyahuud wa hum aladiina hadiba allaahu calayhim fii qowlihi tacaalaa man lacanahu allaahu wahadiba calayhi iyo hayri almaqduubi calayhim asraarta mu'miniinta ayay u naqlin jireen markaasaa waxaa layidhi maa hum iyagu ma ahaanin munaafiqiinta minkum idinka idinka mid ma aha walaa minhum iyagana ka mid ma aha mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i wayaxlifuuna way dhaaranayaan cala alkadibi been wahum iyaga oo yaclamuuna og inay been sheegayaan ayay dhaaranayaan wallaahi inaa la muslimuuna iyagoo been sheegayo ooiyagoo been sheegay ayay ku dhaaranayaan acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabkaasoo shadiidun oo adag acadda allaahu lahum cadaaban shadiidan inahum iyaga saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam halkaa ha joogo darsigii